بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن تفايل دقيستي على كدوادة برامجك kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dhegaystayaal amiigna maasninba ayto talaadaniyo galayto taariikhdan iyadaka ee danta tomishanta balla tomunaad sannada lamada kuntum yaraysiyeedka qodobadaysan barnaamijka sideedka idaacadda warsan dhegaystayaalka dheega doontaan waninusiinka haynu weliba kumid ahaa hadalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waa guur muhiim ah muhiimna u ah dhammaystirka baarlamaanka iyo sharci dejinta maadaama aynu nahay dal ku dhaqmo nidaamka baarlamaaniga ah kala fadhigii afaraad ee manka sare ee golaha baarlamaanka dowladda dhexe oo geekasan rasmi an daafurmi ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo waana daafuri amniga ayadoo dowlad goboleedka koonfurgalbeed soomaaliya ay isu diyaarinayso doorasho madaxweyne ayaa sanatirada waxa ay ugu baaqayaan dhammaan shacabka musharaxiinta iyo hay-adaha amnigaba inay ilaaliyaan xil gaarana iska saaraan amniga guud ee koonfur galbeed gaar ahaan magaalamada axmedgaarka ee baydhabo xildhibaanada manka sare ee kujeeda salahaan deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya weliba maamulka hato hoggaanka hayoonka baaqana inyo amniga iyo adkeeyaan hantilaka guda jara ololaga doorashada tumiyanay toddobada noofembar ballaataa dareerta kudhii doonta magaalada baydhaba xaniife maxamed ibraahim iyo weliba yeedana geeka baasiyeeda deersadaya dadka ka sugan cisbitaalka guud ee magaalada tanbaydhabo haanasayo in iska jaran haane qaraxyada dhaawacagaa ku deeri dadkuna farxad iyo rareen ad waad aragteen ma leha kolbe wixii shala ka dhacay oo madaxweynehu intuu meelu booqday iyo carruurta yaryar oo jilbaha u saaran soo bilowna ciyaare madawiinaga jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya yasar rasmiyan wade heliisi lamadii beelood walaalka ayay ka dagaalamay gobolka shabeellada hoose gaar ahaan magaalada marke ee xarunta gobolka asayti wasaaradda gaashaandhigga dowladda dhexe iyo weliba saraakiil yonay saraakiil ku-xigeenno tababar yeedanka dartay ee dalka banaanshay
jaaniskaas ah hesheen waxaa loo baahan yahay inaad naftiinaad ugu faa'idaysaan dalkiinaad ugu faa'idaysaan dadkiinaad ugu faa'idaysaan
qodobadaas iyona qodobo kale iyo dhegaystayaaalka dheega doontaan barnaamijkantiinu ka guda jarna anoo suldaan bishaar mayo mukhtaar ee barnaamijkana siila dareertii doona saaxiibyaal dhanka farsamada weliba huseniin fadhiya maxamuud gaabshaa mar kale ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo waatay dhegaystayaal markale ha ka dhowaada barnaamijka idaacadda warsan ee kulanka qodobkan ka horreeya ee barnaamijka waliba hooseeye kale fadhigii afaraad ee golaha manka sare ee baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo weliba geekusahaykos rasmian daafurmi weliba kale fadhigaasi tiku qaybgalay iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ee islamarkaasi tinosus rasmian daafuri mudaniyaalka baarlamaanka ee manka sare iyo dhammaantiyo hayanhan iyo goobroogya ku hayan ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka soomaaliya iyo weliba usahaye kose rasmi andaafurikaal fadhiga golaha baarlamaanka ee manka sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya meelasaas oo kaleeta guddoomiyaha manka sare ee baarlamaanka usahaye kousiin meelasiti ku hadlay hadalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waa guur muhiim ah muhiimna u ah dhammaystirka baarlamaanka iyo sharci dejinta maadaama aynu nahay dal ku dhaqmo nidaamka baarlamaaniga ah waa golihii sharci dejinta ee labaad waa golo siyaasadeed waa golaha duqayda soomaaliyeed isugu tegeen waa golaha wakiilada ee maamul goboleedyada waa golaha nabadda iyo suluxa waa astaantii midnimada wadajirka iyo gobannimada gobannimadu waa geed ku baxa dhiigga geesigee waa gumaro aadmigu hantiyo waa gumaro aadmigu hantiyo guusha ugu weyn gobonnimadii aynu u soo halgannay lixdankii mar walbana u taagnayn dhiigga badanee nagaga baxay maantana u halgankeedii iyo u yegleelkeedii ay inoo wada taallo maadaama aynu la kowsannay la jihaadka iyo la dagaalanka cadow caalami ah oo dunida oo dhan shiddo ku haya aanay ka seexan kara haynin washington aanay ka seexan kara haynin beijing aanay ka seexan kara haynin london aanay ka seexan kara haynin capeton aanay ka seexan kara haynin cairo cadowga caalamiga ah ee barhiinsaday dalkeenna la dagaalankiisu cid gaar ah uma yaallo wuxuu u yaallaa dhammaantii qof kasta oo soomaaliyeed muwaadin kasta oo isxilqaan iyo mas-uuliyad qarannimo saaran tahay muraan- muwaadin kasta oo xumaha ka dhiidhiyaya ma aha wax si gaara madaxweyne farmaajo ugu yaalla ma aha wax ra-iisul wasaaraha u yaalla ma aha wax xukuumadda u yaalla waa wadar waa fardulcayn waajib inagu ah in aynu dhiiggeenna badbaadinno in aynu sharafka iyo karaamada qofka soomaaliyeed badbaadinno in aynu cirdiga shareecada islaamku ku baaqayso ee nabadda iyo shanta maqaasidu shariica aynu wada badbaadinno waa waajibna saaran weeye cid gaara wax lagu dhaliilaya maaha ee sidee baynu gacmooda jir iyo hawl bay wax ku gooyaan isu taagnaa qaran ahaan gacmaha isqabsannaa karaamadii iyo sharafkii ummadda soomaaliyeed dunida ku lahayd wadajir innakoo ah aynu dib ugu soo celinnaa oo weliba duqeyduna hormuud inoogu tahay mudane guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin tan iyo intii la doortay madaxweynaheenna oo aydun idinku codka kalsoonida ah siiseen oo uu soo dhisay soo magacaabay ra-iisul wasaaraha oo xukuumadda soo dhisay waxaa halbeeg noo ahaa shan shay oo waaweyn oo ay kow ka tahay in amniga dib loo yegleelo xasilinta caasimadda iyo fidinta amniga oo aynu maanta arkayno midhaheedii inay fideen aynu arkayno la dagaalanka aynu kula jirno ee nabaddiidka shalayna aynu u dabaalda- xusaynay dhacdo fool xun oo xanuun badan oo afar iyo tobankii oktoobar sanad guuradeedii shalay aynu wada goobjoog u ahayn inaanay dhacdadaasi dhicin waxaynu leenahay maya mar labaad ma dhici karto maya waanu ka soo horjeednaa maya waanu ka dhiidhiyeynaa sidee baynu se taa ku gaari karnaa waa inaynu gacmaha isqabsannaa waa inaynu wadajir ku shaqaynaa kaalinta waayeel iyo haween iyo dhallinyaro iyo caruur iyo ciroole qof walba waajibka ah ee islaamnimo ee soomaalinimo ee ina wada saaranna aynu u gudanna taasi waa xil inoo yaalla ee wejiga labaad oo aynu ka shaqaynayno waxa weeye dibuhabaynta dhaqaalaha oo aynu markhaati ka tihiin in horumar iyo guulo waaweyn aynu dhaqaalaha ka gaarnay sumcaddaannu caalamka ku lahaydna dib u soo celinno shalay oo ugu dambaysayna boqol milyuun oo yuuro oo si toosa dowladda soomaaliya si loo soo marin doono oo ra-iisul wasaaruhu qalinka ku tugay waa halganka aynu ugu jirno inaynu nidhaahno maya ma nihin waxa dadka qaarkii naga qabaan ee la leeyahay soomaaliya waana perception yacnihii waa ra'yi laynaga qabo waa waddamada ugu musuqa badan aanu leenahay maya system baanu dejinnay waa shaqaynaynaa dad haybad iyo karaamole baanu nahay ahaan jirnay weligayana soomaalinimaduna ahay taa xaqiijinteedu maalinba maalinta ka dambaysa waa ay soo kordhaysaa waana isa soo daba kabanaysaa waxayna u baahan tahay inaan ka wada shaqayno fursadna siino madaxweynaheenna ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda inaynu wada guulaysano dhammaanteed taasaa waxay noogu jiraan qof walba wixii umusha u dana ayay soomaalidu tidhaahdaa ayaa ilmaha u dana ee qaybta labaad saddexaad waxay ahayd siyaasadda loo dhan yahay oo ah dibuhabaynta dastuurka ee doorashooyinka hal qof iyo hal cod oo aynu sanadka laba kun iyo labaatan si nabad ah ku gaadhno iyo guulyadaha ciidankiisa iyo shuruucda kale ee jidayn kara in laba kun iyo labaatan doorasho la qabto kana wada shaqayno maxaynu ummadda soomaaliyeed laba kun iyo labaatan la wada hortegaynaa muxuu qabtay golaha sare ee sharci dejintu muxuu qabtay golaha shacabka soomaaliyeed muxuu qabtay xukuumadda muxuu qabtay madaxweynuhu waa waajibina wada saaran oo isla xisaabtankeeda la inaga wada sugaya laba kun iyo labaatan sida aynu guushaa ku gaari karnaana waa mar labaad inaynu wada shaqaynaa wada jirno halbeegyadana aynu si wada jir ah u iigsano arrimaha bulshada wax weyn baan ka dhaqaajinay iyo siyaasadda arrimaha dibadda iyo isdhexgalka geeskan africa oo maanta aynu wada og tihiin madaxweynuhu inuu hormuud ku ahaa isu soo dhoweynta waddamada jabuuti iyo eritrea iyo heshiiskii eritrea iyo etoobiya oo aynu qayb weyn ka ahay taasina waxay tusaysaa in soomaaliya kaalintii ku lahaan jirtay dunida ay mar labaad haddana ee ee ku soo noqonayso kuna leedahay waxaa haddana inoo dhammaaday laba sannadood oo aynu aaminsannahay wax fara badan inoo wada qabsoomeen inagoo wada jirna waxaynu taagannahay inaanu isweydiinno sidee baynu ku gaadhi karnaa laba kun iyo labaatan guushaa inaynu adkayno oo aan sii yagleelno
si dadaalla dib u dhis dowladnimo looga wada qayb qaato loogana fogaado jahawareer isbarbaryaac iyo shaqo la ysku qabsado taana waxaa ku gaari karnaa innagoo ku dhaqanna mabda'a kala madax bannaanida saddexda awoodood ee dowladda ee ku cad dastuurka ku-meelgaarka qodobkiisa konton iyo shanaad ilaa boqol iyo toban iyo afraad iyo sidoo kale wada shaqaynta iyo iskaashiga labada hees dowladood ee ku cad qodobka afartan iyo siddeedaad ilaa konton iyo afraad ee dastuurka ku-meelgaarka laba kaalinta aqalka sare ee hirgelinta nidaamka federaalka dalkani wuxuu dhowaan bilaabay tijaabo cusub oo aan horay looga dhaqangelin jir jirin taasoo ah nidaamka federaalka waxaanan qabaa waxaanan qabnaa in siyaasad cad ka yeelano hirgelinta nidaamka federaalka iyo wada shaqaynta hay-adaha federaaliga iyo kuwa dowlad goboleedyada aqal sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaa loo igmaday matalaada dowlad goboleedyada iyo ilaalinta nidaamka federaalka dalku qaatay haddaba si aqalku si dhab ah uga warhayo arrimaha federaaleynta ee dalka ka socota waxaa waxaa looga fadhiyaa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu inay ku ixtiraamaan aqalka sare kaalintiisa dastuuriga ah ee ku ku qeexan qodobka lixdan koowaad farqooyinkiisa kow iyo laba iyo qodobka toddoban iyo koowaad ee dastuurka ku-meelgaarka waxaan u aragnaa inay lagama maarmaan tahay in aqalka sare udubdhaxaad u noqdo dhammaan arrimaha u baahan wadaxaajood ee ka dhashay ama ka dhalan kara hirgelinta nidaamka federaalka kalfadhigan cusub waxaa ku howlgeli doonaa annagoo kaashanayna golaha shacabka shuruuc hagaysana nidaamka federaalka iyadoo wada hadal laga furi doono qodobada ugu waaweyn ee federaaleynta dalka isla markaana lagu faa'iidaysanayo waxyaabihii aan ka barannay dhaqangelinta koowaad ee nidaamka federaalka iyo khibradda wadannada ku dhaqmay nidaamka federaalka saddex hanaanka dibuhs hanaanka dibu eegista dastuurka dastuurka federaalka oo loo dhan yahay waa aasaaska dibudhiska dowladnimo ee dalkeenna soomaaliya marka aad eegto dowladaha qaatay nidaamka federaalka waxaa ahmiyadda koowaad la siiyey kala qeexidda awoodaha dowladeed ee heerarka kala duwan qaybsiga khayraadka iyo sidii loo wada shaqayn la loo wada shaqayn lahaa loona hirgelin lahaa nidaamka federaalka ee la qaatay waxaa lagama maarmaana in arrimahaas laga yeesho wadaxaajood dhab ah si looga si looga biro dhaliyo eegista dastuurka haatan socda sidoo kale dastuurku wuxuu tilmaamayaa arrimo fara badan oo madmadow ku jiro iyo kuwo iska soo iska hor imanaya waxaanan u baahannahay in si cad loo kala qeexo oo loo saxo dastuurka federaalka waa inuu ahaadaa mid cad oo si muuqata loogu qeexay dhammaan arrimaha asaasiga u ah dhisidda dowladnimada iyo hirgelinta nidaamka federaalka haddaba waxaan u aragnaa in afar arrimood aan looga maarmi karin hirgelinta nidaamka federaalka ee dalku qaatay ba in la dejiyo dibu eegis dastuurka laguna soo gebagabeeyo xilliga ay soo jeediyeen labada guddi ee dastuurka oo kale ah guddiga dibu eegista iyo la socodka hirgelinta dastuurka iyo guddiga madaxa bannaan ee dibu eegista iyo hirgelinta dastuurka ee ku howlan dibu eegista dastuurka waxaa qasaba in lagu ixtiraamo guddiyadaas howlaha ay gacanta ku hayaan loona madax banneeyo howlaha loo igmaday wasaaradda dastuurka wasaaradda dastuurkana ay wada shaqayn dhow la yeelato guddiyadaas ku howlan arrimaha dastuurka xukuumadduna ay u fududayso waxyaalaha ay waajibaadkooda ku fulin lahaayeen dalkeennu wuxuu u baahan yahay shuruuc fara badan oo kala haga howlaha baaxadda leh ee hor yaalla xukuumadda hadda xilka haysa iyo kuwa ka dambayn doonaba waxaan ognahay in muddo xileedka baarlamaanka federaalka aqalka labadiisa aqal ay tahay mid kooban sidaas daraaddeed waxaa lagama maarmaana in xukuumaddu ka faa'iidaysato muddadaas kooban ayna si istaba jooga u soo gudbiso dhammaan shuruucda hortabinta u leh iyadoo si isu dheelitiran u hordhigaysa labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya aqalka sare isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah wuxuu bilaa wuxuu ballan qaadayaa inuu si deg deg ah shuruucda uga howlgeli doono iyadoo la siinayo mudnaanta ay kala leeyihiin laguna dhammaystirayo muddo kooban oo waa waafaqsan habraaca meelmarinta shuruucda dalka qodobka shanaad qorshaha kalfadhiga afraad ee aqalka sare golaha aqalka sare wuxuu higsanayaa kalfadhigiisa afraad inuu la howlgalo ka howlgalo arrimaha soo socda koow xurinta shuruuc asaasi asaasi ah ee looga maarmi karin hirgelinta nidaamka federaalka laba fulinta gogol wadaxaajood oo looga arrinsanayo arrimaha dastuuriga ah iyo wada shaqaynta labada heer maamuul ee dowlad ee dowladda islamarkaana xil looga raad xal loogu raadinayo khilaafaadka soo noqnoqday ee u dhaxeeya labada heer ee dowlo saddex xoojinta mada xoojinta matalaadda danaha dowla goboleedyada iyada oo mar kasta laga duulayo danta qaranka si waafaqsan qodobka lixdan iyo kow tirsigiisa kow iyo saddex ee dastuurka ku meelgaarka afar dhammaystirka dhammaystirka abraaca meelmarinta hindisa sharciyadyada khayraadka biyaha iyo hindise iyo hindise sharciyeedka dhismaha guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa oo ah laba sharci oo ay gacanta ku hayaan guddiyada ku shaqada leh shan xoojinta korjoogtaynta dowladda dhexe iyo dowla goboleedyadada si loo suurtogeliyo hirgelinta nidaamka federaalka
michael yaabti maalmoon koob maana muqdisholey roogay markabka ahiridoona markaateley ku haay mudjay markab buuho markiinku horeytiyo markab wali biluu muqdisho lahan rorofadi usle amlahaka marmar birtamee ku reebow iska baydhawalan weda boqolaal baqaar horshowa maayo baqaarka qalabka dhismooda ee walaalo ooflow bes ew calaamadu holmar leydheh afkaha kulubati baqaarka qalabka dhismooda ee walaalo ooflow suugii bakaari hirin qalabkiya hadaay barma baradamba bahanagoy baqaar baabshay inhaynuu baqaarka qalabka dhismooda ee walaalo ooflow dekadii banaadira baabuurtiis iskaba baalgalanyin buyalahasiyay habartiiraye baqaarka walaalo ooflow oo baydhabo kiyaalo isqabshoo laiskaba bogdhike yacnii faromdaweytu dekadii banaadir bacdeen baqaarka walaalo ooflow aywa irbadooma dhamman adiiba koyha arag ooflow baqaarka qalabka agabshay way hanis dumi isba baalgalanyina buuha baqaarka qalabka dhismooda ee walaalo
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo weliba uuse ka suganya ee magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose meelaasi tooseeye kousu kulamada gaadadaha ee walgorodka dhallinyarada ciidamada iyo inay bulshadanti oo kaleedba madaxweynaha intiisa ka suganay magaalada marka waliba us ahaayey kows dhexdhexaadin rasmiya ku dhadheliyisay dagaalbeeleedkii ku jaray magaalada sayji hanasayji oo guulaliyo ku deereen guddoomiyaha magaalada marke ee gobolka shabeellada hoose ousa waraysiisa idaacadda iyo weliba usahaye kowsuuku ku hadlay rantaasayjiba ka guddoomiya xasan cumar macalim
intaay waana mahadsantahay dhamaan shaqaalaha idaacadin waan salaamahayaa arrintaas sidaa lu sheegta weeyaan waa waa la kala qaaday ciidamadii waa la heshiisiyey waa isu yimideen way wada qabeeyeen wax dhibeena kama jiraan madaxdoodina hadda waxay jiraan madaxtooyada muqdisho taa kale waxaa loo soo feenaya iyagoo laba boqol ka badan madaxweynaha qaranka ayaa khudbad u jeediyey iyo taliyaha xoogga dalka si fiican asagoo u jeeda haddana intay ka kudeen oo ismarxabeeyeen madaxweynun kalaan ka qaateen waa diyaar waay way joogaan waana lagu guulaysa rantaas ayadoon loo marin oday iyo maxaan ku idhahday xildhibaan midna loo marin ayagaa kadeed nagu ahay odayaalka xamala arrintaas adkeynayay inay meesha sii jirto colaada ilaahay fadligii waa laga gudbay guud soo afar iyo tobanka madaxa xakuutida ee iyo maamulkii degmada arrintaa iska kaashaday waa inay dhamaatee maxalkaasi
waa taa guddoomiye marka ka waran dareenka dadka hadda muddada dheer kala qaybsanaa ee magaalada marka colaadaha ay ku haysteen
wallaahi farxad weyn waaye waa wada socdaan haddaan kula hadlaayo waa isla shaahayaan waa isla joogaan sida saakay u kulmeen oo madaxweynaha u qaabileen waaye waa aad iyo aad ay u fiican tahay magaaladan waa nabdoon tahay wax xabad iyo wax dhibana ma jiraan Eh, dadkuna farxad iyo rareen ad waad aragteen ma leha kolbe wixii shala ka dhacay oo madaxweynehu eh, intuu meelu booqday iyo carruurta yaryar oo jilbaha u saaran iyo soo bilownay ciyaare intaasoo dhan waxay ku timid markay eh, ciidamada xoogga dalka ay halkaa qabteen oo si hagar la-aan ay meesha ugu saareen nimankii eh, nabadjiidka ahaa madaxweynaha hadda waxaa la jooga miyaa dhinacyadii marka ku dagaalamayo hadda heshiisa ha ha taas uu qaabil hadduu kasoo tegey eh, kulligood waa waa la hadlay waa waana u ballanqaaday in la qaramaynayo xaquuqdoodana la bixinayo ay dalkooda xuraysanayaan meel kasta magaalada waa booqda shalay dekeda haddii ahaan laheyd maxaan ku idhahdaa xafiisyadii hore oo dawladda hoose iyo bengiyada meel kasta waa maray waa uu booqday wax badan dadkuna si meel fagaar ah oo dadka lagu qaabili jiray xarunta dawladda hoose hore inkastoo hadda ay burbursan tahay oo shabaabku burburiyey halkaasoo dadku ku booqday aad iyo aad bayna u fiican tahay haddana waa nala jooga weli madaxweyne waa garta marka hadda xaaladda magaalada sidee noqonaysaa marka maadaama ee, dhinacyadii ku dagaalamayay magaaladii ee, laga saaray oo hadda ciidankii afariyo tobanka oktoobar ee xoogga dalka ay joogaan maxamed runtii waad garan karaysaa eh, cadowgii uu hal dhinac noqday oo intii kale heshiis laga gaaray wax badan baa fududaanaya iyagoo isku dhinaca isku ujeeda ah waxaa markaan lagu wajahaya nimankii maxaan ku idhahda nabaddiidka ah magarata dib u dhiska magaalada marka maxaan kaga qorshaysan hadda dib u dhisku wax badan anaga qorshaysan waayo waxay u baahan tahay eh, maalgelin iyo haystood iyo maxaan ku idhahda kambaniyaal Eh, magaaladu wax badana burbursi wax fu- burbursan wax fudud maahan waxaad dareemi kartaa magaalo dhowr iyo intaasoo sano eh, colaad iyo dagaal ku jirtay
dukaanka qalabka dhismaada guud new star
fadiidole ii miranin dhubatay jilaal bombobshay ii gaanjardismale wadoog lanqabaar mooge qarbad biyoshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waarinya may laka qiyaasay maylaka qiyaase may laka qiyaasay hooshii maylaka qiyaase xaajiyow adii bahato inti dabeel koraadii i dubaysay injeedee danseeha ka galay imboqohoota dibadda hasku diiwaan geliyin bahoota dibadda anam hayska diiwaan gelinay alaab dhisma doonga ahaa dabaqi iskorsaaro dig sii sido faday adantana ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismeeda guud ee new star tuuba qashinahan dhoobtay qeybtiya koowadna xamara yeebaaqa qufaafay safarqa harshay khatartis qatiyoodis qarash qiimih geli adoo qaboo banoo macawiista qabto irabakiin qobana dukaanka qalabka dhismeeda ee guud new star tu ma seeto kan haqoboy Kan haqoboy.
kan haqoboy Kan haqoboy.
kaasa qoboy Kaasa qoboy.
kan haqoboy kaasa gobay ma taro jubnihi tafaariiqkii fadaas ma qaadato walaalay gabaarmoogahay dukaanka qalabka dhismeeda guud new star two habta ii horqaboo ii jee galgaalida i qarasha kiin ogolaa haba baabuurku ha kor hehe niyo iyayow nabad bahe
wasaaradda gaashaandhigga dowladda dhexena weliba yeeday saraakiil inay saraakiil ku-xigeenna yeedaan darteed tobabar dheeraada sidii yoonka qaadad lahayeen wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee soomaaliya yaa weliba uu sahaayka isu kala dardaarimiyo elboorka ciidamada sayti ee tobabarka lankadari dalka banaansheey
waxaan u imaaday in aan idin sagootiyo idinla dardaarmo waxaana ka mid tihiin qaybtii labaad ee saraakiil iyo saraakiil xigeena ah ee intaan hadda aan imaaday ee ama aan noqday wasiirka wasaaradda gaashaandhigga aan meeshan aan ku sagootiyey ayaa tihi waxaan filayaa inaanadan idinku soo xirin qabiil ama cid maanta qabiilkiisii iyo loo fiiriyey loo xulay oo maanta waxbarashadaana oo dheeriga aad u soo baranaysaan dalka iyo dadka iyo diintaba inay jirta ma umalaynayo waxaad hesheen fursad ugu badan oo idankeedan la mid ah oo sidiin oo kale muwaadiniin soomaali ah aanan helin ayaad hesheen marka waxaan rabaa inaan door kalena idin doono jaaniskaas aa hesheen waxaa loo baahan yahay inaad naftiinaad ugu faa'iidaysaan dalkiinaad ugu faa'iidaysaan dadkiina aad ugu faa'iidaysaan waxaad la socotaan maanta diyaaraddan idinku qaaday waxaa lagu keenay saraakiil iyo saraakiil xigeenna soo qalinimay laakiin maalintii ay baxayeen dad badanoo iyaga la mid ah kuwo fursaddii ummadda soomaaliyeed laheyd aanan ka faa'iidaysanin oo si kaloo dadban ama inuu meesha ka baxsado ama inuu shaqadii loogu talagelay loo egmaday oo maanta loo qaaday fursadda heed uu beerdareeyo uu wadan waayo ama waxaad la socotaa qaar shaqadii loogu talagelay loo egmaday gudan waayo in maanta diyaaraddan lagu socdee la keeno marka waxaan rabaa jaaniskiina inaad ii sheeg ka faa'iidaysataan ummaddanna aad ugu faa'iidaysaan ha u arkinina inaad jaanis idin tahay oo maanta intaad baxdaan aad baxsataan ama tahriib kale iyo barnaamij kale aad gashaan waxaa idin sheegaya inaysan xalaal ahayn diyaaradda maanta laydinku qaadaya lacagteeda idinkuma bixin tababarkaan laydin siinayo iyo guriga aad degi doontaan iyo raashinka laydin siinayo waa wax shaqsiga laydin sii ma aha waa wax ummadda soomaaliyeed la siiyo ummadda soomaaliyeedna kama duwlidiin except hawshii laydin egmaday aad aadeen inaad gudataan moogi haddaad gudan weysaan idinkana waa iskhasaariseen ummadda soomaaliyeedna waad khiyaantay dee wixii ayaga jaanis ku ahaa oo dalkan in lagu dhisa la rabay oo dadkii walaalaha nahay ee turkiga ay nagu caawiyeen maanta inaad fursad aad u aragtaan oo personal aad uga faa'iidaysataan ama shakhsiyan aad uga faa'iidaysataan waxa waaye khiyaano oo cid kasta kuu haysato waa cid ku afinaysanaysa sababto inaad wax soo barato markaad aad wax soo barataan kadib kuwa kale fursadda aan helin oo dalka gudihiisa jooga inaad wax bartaan aad inaad hogaamisaan aad marka haddii jaaniskaas aad lumisaan de waxaa ku lumiseen muwaadiniin badan oo soomaali ah waxay ka faa'iidaysan lahaayeen ayaad lumisaan sidaas daraaddeeda waxay soo arooraysaa in wixii adiga aad iyo meeshii aad tagtaba aysan kuu xalaabsanayn niyadiina taas qaran ayaad matasha caankii soomaaliyeed aad wadataa ummadda dhexdeeda sharaf iyo karaamo ayaad ku leedahay wakhtigii yaroo culayska badanoo naxariista waan ka baxay dal barwaaqo ah dal runtii wax soo saar leh dal baddiisa ay nagu filan tahay marka dadnimadeenni iyo sharafteeni iyo karaamadeenni inay soo laabato maxay ku xidhan tahay idinkii inaad ka fikirtaan inaad dalkaani aad u soo laabataan aad badbaadisaa ilaah baa badbaadin kara walaalayaal waxaad tihi dhallinyaro waxaan idin sheega dal dalkaan ayan aad leediin ma jirto
xarunta qalabka elektronikiga ee tayo talo bunga leh tiir mundula leh tallaabo horumar leh iyo galab tayaysan tayo elektronikisa leh elektronikii la towinaayay arlakalalanka tallaaway meelalaha keentubiyu tayo elektronikis decoration light center nalalkii bidhaantiyo ifaasay beedka iyo hafiiska berwelbooluku kihira nalalkii suuradiyo bank
bartilaha keentubiyo xarunta qalabka elektroonikiga i suuradoyow ku qolote ee tayo electronics and decoration light center qalabka elektrooniga tayo electronics lagu helo mayba kumid aha nalalka jibsiga iyo diikoorka la geliyow iyo dhammaan fiilya korontada led banel lights nalalka derbiyaalka la kihiraay led yubo lights iyo na weliba spotlight iyo weliba nalalkii akhriska oo kii isin ogaytan hayne foollahan casriyey weliba mayba wadade muraayadii akhriska oo qoraalka wiinayaasi lankii aragtidiis yartaa oo wal akhriyowka dhibow
xildhibaano taxaananiifa maxamed ibraahim weliba iyado kumidata golaha baarlamaanka dowladda dhexe ee deegaanada koonfur galbeedla weliba iyado geeka deersada iyo deeqbeese isbitaalka guud ee magaalada baydhabo waxaanase isbitaalka yoonka jaran dadkii dhaawacyada ku diiray qaraxigii sabtigii gelinkii dambus oo kudhihi magaalada baydhabo ee lamada qarax iyo haayan meelasaas oo kale deeqdasay tibeesada iyo haayan haanola deersi dadka kale ee ka dhibaataysan ee ka jara isbitaalka guud ee magaalada tan baydhabe agaasimaha isbitaalka guud iyo weliba usankoreynti xildhibaanada ahay ahaana oo warbixin kusii dhaawacyada iyo neesaasoo kale dusoona kuma hadnay deeqisay tibeesada meelasaasoo kale meelo ku hadlayn xildhibaano ku tarsan baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya xildhibaano kale ee ku tarsan dowladda dhexe dhammaan dadka maanta halkan ka soo qayb galay gaar ahaan isbitaalka weyn ee nagu soo booqday ee hogaaminayso markaa xildhibaanada oo ka soo jeedo deegaankan koonfur galbeed islamarkaasna ay u matelayso dowladda federaalka lagu magacaabo xildhibaanad xaniifa iyo xildhibaanka isagana federaalka ka socdo idriis cabdidhaktar iyo xildhibaanada kale oo islamarkaas iyagana ay ka socdaan dowladda koonfur galbeed ee halkan isbitaalka ay soo booqdeen islamarkaasna ay la soo beer laxawsadeen masiibadii ay dhacday taariikhdii markii ay ku beegneed saddex iyo tobanka qaraxii oo magaalada baydhabo uu ka dhacay sida aad u jeedaan xildhibaanada isbitaalka waxay u keentay bukaanada deeq lacag ah ee ugu talagashay bukaanada isbitaalka jiifodhan in ay maanta ay la wadaagto guud ahaan xildhibaana markaa warbixin kooban kaa siiyo isbitaalka waxaa soo gaaray dhaawacyo gaaraya soddon iyo lix dhaawac ayaa soo gaaray oo qaraxaas uu sababay labada dhinacba labadii qarax dhimashadana waxay gaaraysaa ilaa labaatan ayay gaaraysaa saddex iyo toban qofood waxay ku dhinteen isla goobtaay ku dhinteen baabuurta gurmadka ayaa soo daadgurayey halkan ay keeneen toddoba qofoodna waxay ku dhinteen iyagoo gargaar caafimaad loo fidinayo dhakhaatiirta gacanta ay kula jiraan ayay isbitaalka gudihiisa ay ku geeriyoodeen marka dhimashada guud ahaan waxaan dhihi karnaa oo isbitaalka annaga aan xaqiijinayno labaatan ayaan xaqiijinaynaa soddon iyo lixna dhaawac ayay ahaayeen maanta sidaad u jeediid shalay waxaan xamar u dirnay dhaawacyada inta halista ahayd oo tiradooda ay gaarayeen siddeed qofood dhaawacyada inta kalena dhaawacyo fudud ay ahaayeen qaarkoodna isbitaalka ayaa qaliimo u sameeyey waa uu ku guulaystay qaar saaka ugu dambeeyey afar ayaa la fasaxay shalay toddoba ayaa la fasaxay bukaanada aaday u fiicnaadeen hadda waqti xaadirkan waxaa noo jiifa afar qofood ayaa noo jiifto oo jabniino ah isbitaalkan ayaa ku filan qaarkood waa la kabay qaarkood sida hadda ujeeda saalada hadda laga soo bixiyey marka intaas ayaa hadda isbitaalka noo jiifto aad baan kaaga mahad celinayaa sida wanaagsan oo la beer la xawsatay oo juhdiga aad ugu bixisay aad tahay dadka ugu horreeyey qeeladhaan marka la sameeyey isbitaalka soo booqday oo yimaaday oo xanuunka la wadaagayo oo ummaddaana haddana ay markaasi qaarkooda waxaa meesha jiifa aad arkaysaa baadiye dad markaasi ay ku noolaayeen magaaladan adeega ay u imaadeen wax dhaqaale xitaa aan haysanin maanta lacagta adiga aad u qaybisay wax badan ayay u taraysaa ilaahay waxaan kaaga baryaynaa anigoo ku hadlaya magaca maamulka isbitaalka beddelkooda wax kheyr qabo ilaahay inay idiin soo geliyo ayaan ilaahan kaaga baryaa marka waxaan kuugu soo dhowaynayaa isbitaalka gobolka baay gaar ahaan degmada baydhabo
meeluun roogna isbitaalkii wiinayu oo ummato dhanna gargaaraayay oo wali tabartiyo haayba gobadaayeen runtii isbitaalkii eedaana wanaagsanyi waan eedan lantayay waxaa ka dhowaada madaxda federaalka ninku kooytay xaniifa maxamed ibraahim haaf sida ku mid eh iyo idriis cabdidhaktar dhammaadii hil dhimaan federaalku ku kooy waan koonfur galbeed ew waxaa ka dhowaada siisin ogdima tomiseddii oktoobar oo nootii xamar lay maylaraay islana maylaraay waktigiishe oo hay mugo masiibadii dhiidi hayla markadoon lahayn masiibo kale nimankun qaswadayaalka iyaamtasheene eedaa qarax laylayaabay oo lameanku dhii oo shacabka meelihaay oo reer baadiyaha wala ku gadadaynay la beegsadan minjeedan askar minjeedan maylaraay madaxa kala minjeedan ma injeedan ummata helaajiya injeedan may halaaltaysadeenna ummata dhiijo halaaltaysadeen inilanka looran dadka beeroo gumaadahaayan dadka hoolaleyta gumaadahaayan dadka oo ummata oo inta roogdo oo walbarashada ka jaro gumaadahaayan dad mabda' diimeed ku dareera maeha ka dhowaada isbitaalka siisin hambooqo tangna ciidanka mahadsantiin dadkiisin hata bukaanka wala siidaan wal kheyr hala siin kaweel xildhibaanada federaalka oo koonfur galbeed kusaadi masaxaan soomaaliya eh ma inka digaana inay masiibo kasta la geebsadoonan iskooy madaxda federaalka shalay kooyan dhaawag iyo qaadeen ciidanan ka mahadsanyin hadhowaada madax badan ah booqatay isbitaalka si madaxweynaha koonfur galbeed maylaraay dad ajnabi ee kale badan ah booqdi ciidan kamahasatin singna ka dhawaada lanka walsheenin ciidan mahdiyaan
salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah inna lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun dhammaan ummata muslimiinta meel kasta roogaan maylana intii qaraxkun ka dhimati ilaahay naarisa intii ka dhaawacantayna boogday alla caafiya lana runtii xildhibaanada sida iyo sharafta leh ee dad wadaninimadiiyo ka dheehantaiyo hanisirgaantinanka mahadnagaan sida agaasimaha warbixinta ninsi ee bukeenkii ongdata caalagna yoona ka mahadsanyin may ummato muslimiinta meel kasta roogda baad inka jeediyey gaar ahaantaan koonfur galbeed walaaanragnaawayaasha oo ummato bihilaagu haayaan runtii ini lisku qubada ma daawo kala male lan kasta oo muwaadin e ka nool dalkun haddii hangus in isku difaacaan meelka noolada mehelo maadaama ayaan geeka xildhibaanada intun juhud ah geliid dareenka dhibaatada iyo la qiibsatay shacabsha may lanaha eed iidanka ma hadiyaan guud ahaan bismillahi raxmaan raxiim siisunka warqabtan ana haddii lamudun beri intan roogi gurmudka ka jarni qayladhaantii una suubinni mayle raay wala qayb wiin ku jeysiday horte koo walaha ku jawaabay dowladda dhexa ku jawaabtay tii guddoomiyaha baarlamaanka daawashaan yahay xildhibaanadii un inbaaqni intii qaybtiyo mayle raay yoona ku bahan xildhibaanadii inka horaytay ariitun waaye xaniife maxamed ibraahim haabsad waaye kaalintiya guduti wala fadaana xildhibaanada soomaali dhan oo linshal saaran in mayle raay isbitaalkan inkiran saddex boqol afar boqol qof ayaa jiifan oo mayle raay masaakin walbin haysan dhaqaalo magaaladan hagalowma leh wala fadaane sida mayle raay un inisa saarni kunkunku dollar xildhibaanada dhammaan kunkun dollar hay saaran agaasimaa laa ku wareejiyey waa baaqan indirow xildhibaanada federaalka soomaaliya waaye khaasatan dadka koonfur galbeed ha ku jeeda yoona kaalintiyo si ariitun hayn danqati yoona mayle raay in hayn danqadan lafade wala waay dhaawac badan ayaala xaaladda waddankana ma qiyaasan dhaawacyo kale oo wala roogeen bilaan e mayle raay yoona bukaano kale e dad kale oo malnuturation nafaqadare e roogaan cisbitaalka dhaqaalo meel kalisu helo male wala inka baaqane si ariitun haynka gurmati yoona mayle raay hayn gurmudan agaasimaha ha kariireen unu dhawaanto unta roogan mukutabaan gurmudkaasa ka jarni qayladhaanti dadkii suubii qofti ninka horayti oo nin jawaabti xaniife maxamed ibraahim habsad waa yaha ka dhawaaye fale tafadal bismillahi raxmaan raxiim inaa ilaa wa inaa ilayhi raajicuun marka hormeyn tacsiiyey dhammaan familidii dhibaatada ku jirtay garaxagidhi namay kale lahaa inti dhaawacantan ilaahay caafi runtii xanuunka la qaybsadaana dhibaatooyin badan oo marar badan xananagadiyo dadka qaraxun arxandarad la jeysidina ilaahay ku abaalmaray shacabka iyo bulshada koonfur galbeedna meenka baaqa intii gacmo isqabsadaan laka horseed cadowga adowgu ninii dhex jara walha sheego kora ciidankala la shaqeeyo maamulkula la shaqeeyo laskuqabad adow wallan dulqaada kor ma'e ini markaasba labaatan qof iyo soddon qof naftiyo waayan si oon haymaalan yacni inka dhimadan wallan dulqaada koro laqaada kor ma'e runtii eedan intaabadaas dhibaatooyin soomaali dhan haysadu baydhow meeloon koronate ka jarti runtii shacabka ha sheegeen walaagyo argan ha sheegeen dowladda la shaqeeyan si geesnimo lahayn horseedoy dhibaatooyinku una nahay sidoo qaraxyadan oo dadka shacabka ee masaakiinta ee meelooshaagalka dhamo oo bulshada iskoos la qiibsado runtii waa lan dulqaadada kormee isbitaalka dhaawacyo badanoo runtii i xanuun jano itaa badeen ka jaran ilaahay ma inku tuugay caafimaad deg deg eh tan kale may lahaa xildhibaanada oo deegaanku ha ku jeedan koonfur galbeed federaalka ka misinay koonfur galbeed ha ku jeedan oo federaalka eh iyo xildhibaanada kale soomaaliyeedba meenka meenka baaqay in runtii gurmad laha suubi oo laha warqab isbitaalku een ummatan ilaahay caafi runtii maamulka iyo isbitaalka gurmadka la suubi bulshooyinta silanka gurmaday oo nahay sharafta leen runtii inka mahadnaqe markaas may lahayn is gurmaday een eedan mahadsantiin
city medical center mishiimadiis casri ah oo kiinka diyaare biochemistry c b c iyo microscopic examination iyo mashiime laka baaraw dhayaame sida hormooniska regi hanraabta iyo dhiigga iyo weliba dhammaan udare ka dhiyow regi hanraabta xarunta caafimaadka ee city medical center udara lakowka daawayowna mayba ku mid ahaa daawayowka udare guud sida wadna dhuuraga udare ka dhiyow dheefshiidka beerkii udara ka dhiyow kaliya neef mareenka kaada iyo dhiigga daawayowka udara hanraabta sida aadu wareerka aada laanta dhalmalaanta uduree dhalmada sida dhiiglaanto suuxowka bararka dilinka daawayowka uduree ka dhiyow dhimirka talabiyowka caafimaadka guud sida dhiikarka sokorta neefta suuxowka gaaska iyo weliba daawayowka ambaarta fanfankaha ku bahaw wejiga rabowka iyona dhammaan uduree ka dhiyow magaarka xarunta caafimaadka ee city medical center maybakiinka diyaaraha dhakhaatiirta shalce doctor maxamed aramiya cabdulaahi iyona doctoreyso maama nafisa maxamed salaad xarunta caafimaadka ee city medical center mayba ka taale cagagaarka caalam center ha ka horjeedka akis idhidhiimo weli faahfaahintaas deer kul xiriir kuhorashale eberli halseda labaatii kow tumii kow tumii shan ama koorto kale eberli hal shan konton sagaal lixdan iyo sede labaatan iyo siyeed saasaato xarunta caafimaadka ee city medical center iyo mabayeeda shaqeeyase labaatan iyo afar saa always online yacni haddaba bunshoy ballantaan maybwah inuuna daawo an weydiisan xarunta caafimaadka ee city medical santar santar santar
xildhibaanada manka sare ee daakudooradi deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya weliba yoon iyin ahaanayo ku tacsiyeeyeen dadkii kadhamaday qaraxyadii kudhii magaalada baydhabo meelasaas oo kale laamo amniga iyo anka baaqan in la xaqiijiyo amniga tilka guda jar doorashada koonfur galbeed ee soomaaliya iyo nisaas oo kale diyaargarowga kiishaba warmarshiyadii waxaa saareen xildhibaanada iyo weliba osahaay koyo geeka rasmiya iyo akriyan
بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية فدرال سوماليا سنة ثلاثة كسو جيدة دولة الولايات الكونفور قلبية سوماليا والمتير شهر 12 أكتوبر لغة تونسية سنة ثلاثة دولة فدرال سوماليا كما ترى دولة الولايات السومالية الكونفور قلبية أيضا سنقرنيا xaaladaha amni siyaasadeed bulsho iyo dhaqaale kulamo guddigi soo socday kadib waxa ay soo saareen qodobada soo socda kow tacsi inaa ilaahi wa inaa ilayhi raajicuun sanadrada waxa ay kala jiraayada u dirayaan dhammaan dadkii ku dhiibisay qaraxyadii saddex tobankii oktoobar laba kun iyo sideed ka dhacay magaalada baydhabo waxa ayna u rajeynayaan inta ku dhaawacantay in ilaahay si deg dega u bogsiyo waxayna xukuumadda federaalka soomaaliya ugu baaqayaan in gargaar kufilan oo deg dega la gaarsiiyo dadka dhibaatada ka soo gaara labo amniga ayadoo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ay isu diyaarinayso doorasho madaxweyne ayaa sanadrada waxa ay ugu baaqayaan dhammaan shacabka musharaxiinta iyo hay-adaha amnigaba inay ilaaliyaan xil gaarana iska saaraan amniga guud ee koonfur galbeed gaar ahaan magaalamada taxmiilgaarka ee baydhabo waxa aan si gaar ah uga diginaa ugu diginaa musharaxiinta oo dhan in aanay ayaga iyo taageerayaashooda ku kicin wax dibdib u ah amniga iyo deganaanshaha guud ee deegaanada saddex doorashada guddoonka iyo xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed oo waajib gaar ka saaran yahay doorashada madaxweynaha waxaan kula dardaarmaynaa inay ku gutaan waajibaadkooda sida dastuuriga dastuurka koonfur galbeed uu qabo iyo inay guud ahaan doorashada u maamulaan si daahfuran islamarkaana hormuud ka noqdaan doorasho si xalaala u dhaco waxaan si gaar ah ugu baaqaynaa in la dedejiyo magacaabista guddiga doorashada laguna qabto doorashada waqtigii loogu talagalay afar faragelinta doorashada sanadrada waxa ay ka digayaan cid kasta oo isku dayda inay faragelin ku samayso doorashada koonfur galbeed waana in dadka koonfur galbeed loo daayaa in ay doortaan cidda masiirkooda ay ku aaminayaan gabagabadii iyo wanaanadkii waxa ay sanadrada ku baaqayaan shacabka koonfur galbeed inay ilaashadaan midnimadooda nabadooda iyo xasiloonada deegaanadooda iskana ilaaliyaan in ayaga loo adeegsado burburinta xasiloonada deegaanadooda wabilahi towfiiq
guud ahaanba saaxiib yaal weliba intaa ka gabagabeeyane barnaamijka siyaasadda ee kulanka idaacadda warsan tiriyadan ku kulamaana kokalnimada weliba siinku ku tabaanaysaasiyana imaanala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu